بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني كتابك أعلام سنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وحن نقول يا عشر كسديتناد وحن نكون شرحنا سؤاش اللي حدا إيا صدح waxa uu yidhi shiikhu raximah اllahu tacaala su-aasha lixdan iyo saddex hal yushtaqu min kuli sifaati alafcaali asmaa am asmaau llahi tawqiifiya wuxuu ka soo hadlay afcaashii oo su-aashan su-aashii ka horeysay wuxuu inooga soo hadlay sifaat lafcaal waynu soo sheegnay sifaatkii afcaasha oo aayadaha qur-aanka iyo axaadiidta kulli uu kaga soo hadlay markaasuu su-aashan keenay wuxuu yidhi waa su-aasha lixdan iyo saddex hal yushtaqu ma laga soo dhambalan karaa oo ma lagala soo bixi karaa min kulli sifaati alafcaali ficil kasta oo ilaahay la yidhaahdo waa sifatu ficlin oo ilaahay loo tiiriyo sida nusuulka iyo istiwaaga iyo waxa weye qabdadii iyo arrimahaas itiyaanka iyo ma laga so ma lala soo bixi karaa sifo kasta isim ma laga samayn karaa am mise waxa weeye sifaat asmaa ullahi tawqiifiya mise asmaada ilaahi waa tawqiifi su-aashaasuu isweydiiyey jawaabta qaala waxa uu yidhi laa laadaa nafyiga waxay ku dhacaysaa diidmadaasi qeybta hore oo su-aasha waayo qeybta hore waa hal yushtaqu laa buu yidhi marka ay laa yushtaqu afcaashaas sifaatul afcaalkaas waxa weeye ficilka laga soo qaatay malo ma laga soo qaadanayo isim kulligood qaar waa jiraan laga soo qaadanayo qaar aan laga soo qaadanayna waa jiraan waa la kala qaybinaya laakiin haddana wuxuu kuu caddeeyey wuxuu ku yidhi bal asmaau llahi tacaala tawqiifiya asmaada ilaahay waa tawqiifi tawqiifi waxaa la yidhaahdaa waxa aadan samayn karin ilaa bidaliil macnaha min alkitaabi wasunna ma samayn kadhid ilaa bidaliil min alkitaabi wasunna ayaa la yidhahdaa tawqiifi hadda salaad aan lagu dirin oo adigu aadan garanayn oo ma samayn kartid waa inaad samaysaa salaadii lagu diray ood kitaabka iyo sunnaha daliil uga hayst marka tawqiifi waxaa la yidhaahdaa wixii aadan samayn karin ilaa bidaliil marka ilaahay magac kuma magacaabi kartid ilaa inaad ka heshid kitaabka iyo sunnaha mooye marka asmaa ullahi tawqiifiya wey waa sax wey waa tawqiifi weeye walaa yusama laa yusamaa ilaa bimaa samaa bihi nafsahu fi kitaabihi laguma magacaabo allah ilaa wuxuu kitaabkiisa isku magacaabay mooye aw adlaqahu calayhi rasuuluhu sala allahu calayh waaalih wasalam oo sunnaha laga helay oo nebigu ku magacaabay mooye waxa weeye adiga waxa kuma magacaabi kadhid waajibkeennu waa inaynu kitaabka iyo sunnaha raacno oo wixii ay inoo sheegeen aynu dabagallo amaa caqligeenna iyo fikirkeenna kuma keeni karno asmaada ilaahay taas ayuu ku qararay oo waxa weye ku caddeeyey sheikhu raximah allahu tacaala markaasuu kabacdi faahfaahiyo wuxuu yidhi sababtu waxa weeye afcaashan sifaadkan oo sifaatul afcaal la yidhaahdo allah subxaanahu wa tacaala iskuma idlaaqin waxa weeye mutlaqan kulligeed si sii daysan laguma magacaabin waxaa laakiin labaa loo qaybinaya afcaashii sifaatkii labaa loo qaybinayaa oo sifaatul afcaalka qeyb ilaahay wuxuu isku magacaabay wuxuu isku sheegay sifaatkaas uu naftiisa ku tilmaamay mutlaqan iyadoo sii daysan oo aan waxba lagu xirin qeybna waxa uu isku tilmaamay iyadoo calaa wajhi aljazaa'i walmuqaabala marka labadaasaa loo qaybinayaa labadaa qaybood ayaa khulaasadeeda loo qaybinayaa waxa uu yidhi minhaa waxaa ka mida maa adlaqahu allahu calaa nafsihi waxa weeye mutlaqan iyagoo sii daysan oo waxa weeye waana wanaag wuxuuna ka hormariya ka horreysay wa kullu ficlin adlaqahu allahu calaa nafsihi fa huwa fiima siiqat lahu madxun wa kamaal macnaha ficil kasta oo ilaahay lagu tilmaamo oo naftiisa isagu isku tilmaamay isaga waxay u tahay madxi ammaan iyo kamaal laakiin innaga qaacidadaanaynu qaadanaynaa sifaatul afcaal labaa loo qaybinaya qaar waxa weeye allah subxaana wa tacaala mutlaqan buu isku magac isku tilmaamay kuwaas marka asmaabaa ka timaada oo kuwa mutlaqa ah oo madxi iyo ammaan ah kuwaas oo wanaagga waxaa ka imaanaysa asmaa asmaaullahi alxusnaa baa ka imaanaysa marka waxa uu yidhi tusaalu ina siiyey ka qowlihi tacaala allahu aladii khalaqakum huma razaqakum huma yumiitukum huma yuxyiikum allahu aladii khalaqakum khalaqakum waxaa ka timid alkhaaliq razaqakum waxaa laga keenay ismuhu alrazaaq almumiit waxaa laga keenay waxa weeye huma yumiitukum almuxyi huma yuxyiikum marka waxa uu yihi sheikhu raximah llahu tacaala aayadda markuu sheegay wasamaa nafsahu alkhaaliq alraasiq almuxyi almumiit marka waa sifaat waa asmaa laga soo dhambalay sifaatkaas oo sifatu ficilin hadda alkhalqu waxa weye allah markii uu wax abuuray ayaa markaas isimkaana ka yimid alkhaaliq alraasiq markuu ilaahay risiqii siiyey wixii u baahnaayoo noolaha ayaa isimkan alrazaaq laga keeno almuxyi sidoo kale marka kuwaas waxaa ka timaada asmaa ilaahayna si sii daysan oo aan ku xirayn calaa sabiili aljazaai walmuqaabala ayuu ilaahay kuwa isugu magacaabay allahu aladii khalaqakum huma razaqakum huma yumiitukum huma yuxyiikum waa mutlaqan waay kuwaa marka asmaabaa ka timaada oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala lagu magacaabayo wasamaa nafsahu alkhaaliq alraasiq almuxyi almumiit waa asmaa ullahi alxusnaa bay ku jiraan wuxuu yidhi wa minhaa waxaa ka mida waa qeybta dambe macnaha loo jeedo oo laynagu baraarujinayana waa qeybtan soo socota oo la rabo inuu qofka muslimkaa ku baraarugo wuxuu yidhi wa minhaa waxaa ka mida maa adlaqahu llahu calaa nafsihi naftiisa uu ku tilmaamay sifaat alafcaal ah oo ah calaa sabiili aljazaai walmuqaabala qof arrintaa ficilkaa sameeyey ayaa lagu abaalmariyey ee ilaahay mutlaqan uma samaynin qof baa arrintan la yimid sidiioo kalea lagu abaalmariyey ha waa abaalkiisiibaa laga waraabiyey meesha soomalidu yidhahdeen macnaa abaalkiisii oo kalea lagu sameeyey maxay yihiin marka kuwaasi waxa weeye ka qowlihi tacaala allah munaafiqiintii markuu ka hadlayey waxa uu yidhi yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum alkhidaacu asalkiisa waa khiyaano iyo dabamar iyo waxa weeye sidee munaafiqiintii been iyo khiyaano iyo dhagar bay wadeen oo waxay islahaayeen ilaahay iyo rasuulka iyo mu'miniinta khiyaama oo afkana daahirka waxaad ka sheegataan inaad islaam tihiin laa ilaha illa llah maxamedan rasuulullah uurkana gaalnimadiina ku haysta si xoolihiinna iyo nabadgelyo u heshaan laakiin gaalnimadiinnii caloosha ku haysta waa khayaana marka khayaanadaa marka ay sameeyeen oo iyagu islahaayeen waxaad khiyaamaysaan rasuulka iyo dadka saxaabada iyo mu'miniinta ood ilaaha kuwaan aad been u sheegaysaan ayaa sidiioo kale iyagana lagu abaalmariyey maalinta qiyaamaha ayay ku dhacaysaa adduunkana waa ku dhacday adduunkii markay saas yaraadeen bas waxaa layihi muslimiin baatiin axkaamtii islaamka lagu dareeriyey oo lagu xukumay oo waxa weeye sidaas ayay ku socdeen aakhirana mu'miniintii baa inta lagu dhex daro oo waxa weeye jidka siraad waxa weeye markii maxsharka la dhooban yahay oo dadka ilaahay uu yidhaahdo qof walba waxay caabudi jireen ha raaco muslimiintii baa soo haraya ummaddii nebi maxamed ee wixii mu'miniin ahaa ayaa soo haraya ee ummadday doonaan ha ahaadeene markaasaa jidka siraad la maraya munaafiqiintiina waa ku jiraan nuur baa la siinayaa nuurkii baa ka damaya markaasay ku toobanayaan jahaname oo halkaa looga tegayaa markaa ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar marka maxay islahaayeen iyagu ku badbaada maanta waxa weeye tawxiid beena laakiin iyagiina aakhirana markay is yidhaahdeen maanta allayla jannaa tegaysaan ayaa naar lagu hoobiyey waa ficilkoodii marka waa abaalkoodii baa marka laga waraabiyey marka yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum ilaahayna waa khidaacay oo waxa weye dhagar buu sameeyey taa waa munaafiqiintii aayadda ku xigta wamakaruu wamakara allah wallahu khayru lmaakiriin makriguna waa khiya- isaguna waa dhagartii khiyaanada wa waa makr waxa weye marka fi suurati waxaa laga hadlayay alicimraan aayadda hore fi suurati baqara ahayd alicimraan baa laga hadlayey falama axasa ciisa minhum lkufra ilaa aakhir alaaya waxa weeye markii nabiyullaahi ciisa ay rabeen inay dilaan waayo gaaladii waxa weeye yahuud ay rabeen inay dilaan wamakaruu makri iyo khiyaanay sameeyeen baa leeyihi oo waxay la ballameen baa leeyihi nabiyullaahi ciisa oo yidhaahdeen sida muarikhiintu mu'arikhiintu sheegayaan nabiyullaahi ciisa bay la ballameen oo wakti kula ballameen gurigiisa inay ugu yimaadeen waa ku rumaynaynaa waka markaasay soo tashadeen oo waxay yidhaahdeen intaynu hareerayno aynu dillo gebigiisaba oo aynu salbino oo ku xirno tiir markaasaa ilaahay dhagar u sameeyey maxaa lagu sameeyey wamakar allah wallahu khayru maakiriin waxay leeyihiin culummadu ninkii soo tusay guriga oo iyaga ka mid ahaa ayaa markuu gurigii soo galay gudihii nabiyullaahi ciisa buu waayey ila- nabiyullaahi ciisa waa la kor yeelay wuu waayey wuu soo noqday markuu iyagii ku soo noqday ayaa ilaahay isagii nabiyullaahi ciisa u ekeysiiyey seeftay ku boobeen waa dileen markay dileen ayay hadhow iyaga dhexdoodii isqabsadeen oo la yidhi ciisa baan dillay sowma ahaa qoladii ninkii ka dhashay xidha aawe ninka yagii marka annaga aad ciise u dirteen oo guriga ciise galay aawe meeshiiba iyagii baabaa iska dhigeen baa le khidaacii marka makrigii ay wadeen iyagu ku noqday marka makrigii ay sameeyeen baa ilaahay iyagii ku celiyey oo waxa weye iyagii ku baabi'een oo khasaaradii ku dhacday ilaahayna waxba ma ay yeelin nabiyullahi ciisana waxba ma ay yeelin iyagaa dhibaatada ku- marka waa calaa sabiili aljazaa walmuqaabala koodii baa lagu abaalmariyey aayadda ku xigta waa fi suurati tawba oo shiikhu tusaalaha u keenay nasullaha fanasiyahum aayadda waxaa ka horeysay almunaafiquuna walmunaafiqaatu bacduhum min bacdi ya'muruuna bilmunkar wayanhawna can ilmu- wayan- wayanhawna can ilmacruuf wayaqbiduuna aydiyahum nasu llaha fanasiyahum wuxuu leeyahy sheekh naasir isicdi raximah allahu tacaala nasu llaha allah bay ilaaween ay laa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan ilaahay ma xusaan oo ilaahay ma caabudaan oo diin lama yimaadaan fanasiyahum ay tarakahum wuxuu alla kaga tegay dhibaatadaas iyo shirkiga ay ku dhex jiraan aakhirana waxa weeye tarakahum fi naari jahannam asfal saafiliin ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar ibn kathiir waxa uu leeyahay mucaamalahum wuxuu caamalahum wuxuu kula mucaamalay allah mucaamalata man nasiya sidii qof ilaaway oo kale ay macnaha khayr ma waafajiyo waxa weeye adduun iyo aakhiro nacladii ilaahay baa ku dhacday adduun iyo aakhirana way halaagsameen wey marka aayadahan saddexdaa wuxuu shiikhu u keenay afcaal weeye afcaashaas marka allah uu isku tiiriyey oo uu sameeyey oo uu ku sameeyey ciddii mudnayd magac looga dhigi mayo waxa uu yidhi shiikhu marka ma soo aroorin falaa yuqaalu la odhan mayo allahu yamkuru lama odhanayo wayukhaadicu lama odhanayo wayastahzi'u lama odhanayo kulli waxaas o dhan lama ogola walaa yuqaalu oo isim looga dhigi mayo oo la odhan mayo annahu maakir waa mukhaadic wa mustahzi la odhan mayo sababtu waxa weeye ma soo aroorin ilaa calaa sabiili aljazaa walmuqaabala qofkii mutay baa lagu abaalmariyey ilaahayna naftiisa mutlaqan uguma magac uguma iskuma tilmaamin oo sifadaas kuma sifaysna ee ilaahay waa caadil xaakim ah oo waxa weeye xikmad leh qofna ma dulmiyo in allaha laa yudlimu mithqaala dara wax uu allah dulmiyo ma jirto oo dulmi waa ka xaaraam laakiin kuwaani abaalkoodii baa loo mari abaalkoodii baa loogu shubay oo waxa weye laga abaalmariyey wixii ay sameeyeen wuxuu yidhi marka shiikhuu kusoo gebagabeeyey dadka dhexdooda dadka wuxuu yidhi falaa yuqaalu maakir walaa mukhaadic walaa muse walaa yaquuluhu caaqil muslimun caaqil bu qof muslima oo caaqil ah na ilaahay saa ma oranayo oo wax suurtagala ma aha qof muslim inuu yidhaahdo ilaahay waa mukhaadic khaa'in weeye maakir waa dhagar badane waxaa ilaahay qof muslima afkiisa ma soo marayso ilaa qof waalan ama qof gaala mooye waxa uu yidhi marka shiikhuu kusoo gebagabeeyey arrintan in qofka dhibaato sameeya wixii uu samaynayey isagana lagu sameeyo waxa weeye dadka dhexdooda si cadaalad ah haddii loogu sameeyo dadka dhexdooda waa xasana waa ammaan waa matalan qof baa rabay inuu qof khiyaamo qofkii baa fahmay qofkan inuu khiyaamayo dhibtii uu rabay inuu ku rido buu isagii ku riday markaa oo waxa dhibtii oo dhan kale u geystay ama dhibtii uu ku riday buu iyadii oo kale u geystay waxa weeye markaasoo kale dadka dhexdooda waa waa ammaan wa hebel wallaahi waxa weeye waa la helay weeye ninkaas isagaa dhibaatada ka shaqeeyey dhibaatadiina isagay ku rogmatay ha waa meeshay ka yidhaahdaan waxa weeye god god walaal ha qodin ku dhici doontidaana moogide haddaa walaalkaa muslima dhibaato u qooshid oo waxa weye aad rabti inaad dhibaato ku ridid waxaa dhici karta in adigu ku dhacdid wey marka calaa kulli xaal khulaasat lqowl waxa weye allah waa cadlun xakiim waxa weye waxaasoo dhanna ilaahay waxa weeye iyaga unbuu ku abaalmariyey ee ilaahay loo tiirin mayo khulaasat lqowl marka maxay noqotay su-aasha hal yushtaqu min kuli sifaati alafcaali asmaa am asmaa ullahi tawqiifiya jawaabtu waxay noqotay laa yushtaqu lagama soo dhambalo bal asmaa ullahi tawqiifiya asmaada ilahi waa tawqiifi laguma magacaabo allah laa yusama ila bima sama bihi nafsahu fi kitaabih aw adlaqahu bihi rasuuluhu sala allahu aley wasalam intaa marka ayay su-aashaasna u gudbaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin